kulan ugu caandho wanaagsan meel walbaa joogtaan si kastoo maqalkiid idiin soo gaaryaba kusoo dhowaada barnaamijka xulashada wareysada xilli kasta adaankol aad maqashaan marka laga rabo habendhaba jimcaha
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq alshabaab telefon jadiid alushiiq majmac lislaam alansaaru sunna xisb lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya sayliciya iyo qaar kalon hadda aanu tirin karin kuwanay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahay saatirba isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ss b f snm unc sbn ssnm unc ncsb ss boban ssss
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dib u taliya yaan layna odhan wadirki baaye dib u taliya yaynaan ka noqon dayro aadmigaye dib u taliya yaan layna odhan wadaban jirine
mar kale kulan wacano wanaagsan waa talaado arbacay soo geliso taarikhda ku aasaysan tahay shanta bisha koob iyo tobnaadii nofembar sannada labaatan toban iyo sagaal qodobada caawa barnaamijkan ku soo qaada doona waxaa qayb ka noqon doona maxkamaddii ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa xukun ku riday xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab isku jira rag iyo dumar faahfaahin ku saabsan ayaan goorrow idiin soo gudbi doono waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona madasha xisbiyada qaran ayaa lacag gaaraysa laba boqol oo kun oo dollar ugu daaqay dadka ay dhibaatayeen fatahaada daadka ee koonfurta soomaaliya war ay soo saareen xisbiyada himilo qaran ee soomaaliya ayaan faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa maxaa ka jiran maanta dagaalamaya ka tirsan al-shabaab ay soo buux dhaafiyeen deegaanaha hoos yimaada magaalada gurceel ee gobolkan galgadood deegaanada gurceel hoos yimaada deegaanada la sheegaayo ama maxay ahayto faraha bulshada dadku ay soo qorayaan wax ka jira ma lahan deegaanadaas annagaa tagnay annagaa ka qabnaa waxinba haleekaatee ka jirana ma lahan waxyaabaha kala caawa barnaamijkan ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona shirka watashi hay-adaha jiheedka soomaaliyeed ayaa maanta waxaa laga daafuray magaalada caasimadda ah muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kala caawa barnaamijkan ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya ayaa sharci furdooyinka maanta horgeeyey xildhibaanada aqalka sare baarlamaanka kulankii golaha aqalka sare buuq ayaa hareeyey faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa goorro waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi axmed karaash ayaa maanta magaalada garowe xarunta gobolka nugaal ee puntland ka daafuray shirka madasha maamul baahinta puntland qodbad uu jeeshay nuxurkeeda ayaan idiin soo gudbi doonaa goorro waxyaabaha kalcaawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan wax qayb ka noqon doona dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay shil ka dhacay gobolka sanaag waan idiin soo gudbi doona saaxiibyaal inta loo iyo khasaara ka dhashay shilkaasi sidoo kale barnaamijka waxaa ku dhagaysan doontaan xubintaad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambeeya barnaamijka waxaa ku dhagaysan doontaan heystaa fadhiga dawadu xalayay fiidka iyimi fallaadaha laganay wuu iyidhi feerahay toban dagahayga oo furan hurdada fay kasoo iri arrinad fogatuu iyidhi aan ku fahamsiiyo taladoo ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkee faafi sheekada
tabintii iyo diyaarintii barnaamijkan anigo xasana saaxiibkay cumar raxmed barrahiim saxiifa iyo liban cabdi ciise ayaa barnaamijka caawa si wada jira ah dhanka farsama iska kaashanaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada qofkii ila aragti iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkiis dirdiray
mar kale habeen wanaagsan kusoo dhawada barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimada ahee muqdisho madasha xisbiyada qaran ee dalka ayaa maanta ku dhawaaqay in laba boqol oo kun oo dollar ay ugu talagaleen in lagu caawiyo dadka ku dhibaataysan ee soomaaliya gaar ahaan koonfurta oo ay saameyn xoog leh ay ku yeesheen fatahadda webiga shabeelle iyo daad ka soo rogmaday ee meelaha buuraha ay ku nool yihiin dad shacab ah ku nool degmada bardaale ee gobolka baay ee koonfur galbeed madasha xisbiyada qaran madaxdeeda oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda ahi muqdisho ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay xisbiyada madashaasi ku midaysan iyo dad samafalyaal ah laga soo aruuriya lacag gaarisa laba boqol oo kun oo doolar taasoo ka qayb noqon doonta gurmadka fataadaha iyo daadka ku dhacay magaalooyinka ee beledweyn ee gobolka hiiraan ka tirsan iyo magaalada bardaale oo ka tirsan gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed sheekh shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud iyo xildhibaan axmed cali faqii oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo si wada jir ay warbaahinta ugala hadlay muqdisho ayaa sheegay in xisbiyada qaran ay ka go-an tahay u gurmashada dadka ku dhibaataysan koonfurta soomaaliya kuwaas uu saameyn ku yeesheen fataahadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyn mara iyo sidoo kale qeybo qeyb iyo sidoo kale qeybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe iyo daad xoog leh oo kusoo rumaday magaalada bardaale ee gobolka baay koonfur galbeed salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ee muhiimadda maanta ugu weyn ee meeshaan laysugu yimid middaasay ahayday oo ee, xildhibaan fiqi noo sheegay ee, runtii aad iyo aad ayaan uga xanuunsanaynaa waxaan rabnaa inaan la wadaagno waxa ugu weyn ee meesha aan la tegaynay ama aan saamahaynaba inaan qaadno tagno ay ahayda waxay ahayday dadkaas walaalaha ee soomaaliyeed ee dhibaatadu ay gaartay inaan xanuunka inaan la wadaagayno duruufahoodan la wadaagayn inaan u sheegno qodobay ahayd iyo qodobka labaad dad soomaaliyeed oo muxsiniin oo wanaagsan oo meel kasta jooga oo qaarkoodna xisbiyadan ka tirsan yihiin qaarkoodna taageerayaal xisbiyada ay yihiin qaarkoodna aanay xisbiyadaba shaqo ku lahayn oo aanay ka mid ahayn laakiin wanaagga muxuu ahay iyo dadkaas iyo kaalmadooda rabaanay ahayd ayadana inaan maxaanku idhahda wixii ay noo wakiisheen ama mas-uulka uga noqono inaan muxuu ahay meeshii la tagno badnaan iyo yaraan iyo ma aha laakiin muhiimaddu waxay ahayday walaalahaas inaan muxuu ahay la wadaagno maantana sababtaan u baaqan sababtaas ahayd safarkaas weli waa taagan yahay ilaahay idankiis waan tegi doonaa beledweyne bardaalena waan tegi doonaa walaalaha soomaaliyeedna waa la soo wadaagi doon waa la soo qaybsan doonaa xanuunka iyo duruufaha gaarka ay ku sumayiin xoogogaal dhabana waa soo noqon doonaa si aan mar kale dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aan ula wadaagno dhibaatada intay la eg tahay iyo dhibaatadan xataa hadday dhammaato waxa kusii xigi doono oo ka dambeeyo maanta baahi iyo roobka meel laga onkorto iyo inay berri waxaa laga yaabaa in haddana caafimaad maxaanku idhahdaa dhismo ee, daarihii iyo guryihii dudumay iyo jidadkii wixii dib loo habeeyo haddana uba kaalmadu marka waa waa sii socon doontaa annaguna intaan kari karna mar walba waa dadkaasi ilahay idankiis waa la garab taagnaan doonaa aad iyo aad ayaa umahadsan tihiin dadka soomaaliyeed ee muxsiniinta ee wanaagsan ee ka soo qayb qaatayna guddoomiyahaba ma- magace- ma- magaca madasha ku hadli doono ugu mahad celin doono laakiin waa dad wanaagsan waana u mahad celinayna waxaan rabaa intaas ka bacdi inaan kusoo dhoweeyo guddoomiyaha madasha madaxweynihii hore mudane ee, sheekh shariif sheekh axmed ahlan wasahlan madaxweynaha iyo xildhibaan fiqiba aad ay umahadsan yihiin iyo dhammaan eh, xubnaha madasha iyo bahda saxaafadda Eh, runtii waa sida laydiin sheegay beryahan madasha waxay aad ugu howlanaday inay ka midho dhaliso eh, gurmadka ay rabto inuu gaaro dadka dhibaatooyinka ka soo gaareen eh, roobabka iyo fatahadda webiyada ee laydiin sheegay ugu badnaay labada gobol ee laydiin sheegay gobolka eh, hiiraan iyo gobolka bakool Eh, bay Eh, walilaahi alxamdu Eh, runtii dadaalkaas dadaal midho dhalahu noqday wakhtigoo koobnaay iyo duruufta dalka ee dhaqaale ogtihiin oo aad u yareed eh, madasha waxaa u suuro gashay eh, lacag dhan laba boqol oo kun oo doolar inay soo aruuriso Eh, falilaahi alxamdu eh, ilaah ku mahadsan runtii dadkii dadkii ka qayb qaatay ama dadaalka ku bixiyeen aadaan ugu mahad celinaynaa Eh, qof walba oo ka qayb qaatana ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu waxa uu haystana u barakeeyo miisaanka aakhirana ilaahay u saaro dadka loo wadana ilaahay inuu ku anfaco ku deeqo yaan ilaahay ka baryaynaa dabcan baahida dadka lama dabooli karo soomaalida haddaan nahay marna sida badan eh, biyahaasaan qaada marna abaaraan la il darannahay taasna waxay muujinaysaa inaanan ku mashquulsanayn kor u qaadidda nolosha Eh, maxaa yeelay biyuhu waa nicmo eh, haddii laga faa'iidaysa waa laakiin waxay isu beddelayaan niqmo waana had- waxa hadda dhaca marka insha allah waxaan rajaynaynaa xilliyada soo socda inaan aad maskaxda ugu hayno inaan u helno xal joogto ah ee fatahaadaha dhaca maxaa yeele waa wax la og yahay inay dhacaan iyo sidaasoo kale abaaraha dhaca in eh, adduunkuba intiisa badan waa ka gaashaantay in laga gaashaanto Een, sida ah, madaxweyne xasan walaalkay uu sheegay dad ka tirsan eh, madasha iyo dad aan ka tirsanaynba waa ka qayb qaateen Eh, runtii dadka soomaalida karamkooda iyo sakhinimadooda ayay markhaati ka tahay arrintan inay isu gurmadaan xilliyada adag xilli kooban ayaa lacagtaas lagu soo aruuriyey Eh, xibnaha madashana waxaan rabaa aad iyo aad inaan uga mahad celiyo xilliga kooban iyo siday u dadaaleen iyo siday ugu dhabar adeegeen eh, eh, hawshan ka midho dhalinteeda waxayna muujinaysaa wadajirka macnaha uu samaynayo dullaahi maca aljamaaca waa shaqadii ugu horreysay oo madashu ay qabato markii la aasaasa kadib runtii aad iyo aadaan ugu faraxsannahay dadaalka kooban ee la bixiyey ee midho dhalka ah lacagtaas dadkii laga soo qaadana waa ku badan tahay dadka loo wadana waa waa waa waa ku yar tahay laakiin ujeeddadoodu waxa waaye ka qayb qaadasho dhibkooda in la khafiifiyo marka taargetka ee madasha hadda waa ilaa shan boqol oo qoys shan boqol oo kun oo qoys in la gaaro shan kun aan dhaho shan kun oo qoys in la gaaro ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ay masiibadaasu iska istaagto laakiin haddana mar walba dadaalkeennu kuma istaagi doona halkaasi waa sii soco doonaa haddana waxaan ku wareejinaynaa jeegii insha allah المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dhamaan madaxda madasha iyo een xisbiyada ku bahaysan madaxdoodaba sala galab wanaagsan een galabta shirkan wuxuu la xiriiraa shirkan jiraayad wuxuu la xiriiraa een hawl maalmahan madashu ay soo waday oo ku saabsanayd een ka qaybgalka gurmadka fatahaadaha iyo daadadka een degmooyinka qaar dalka soomaaliya asiibay oo ay ugu weyn tahay fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyne oo dad qoysas ah oo ka badan konton kun oo qoys ay ku barakaceen halkaas musiibo weynna ay dadkaasi la soo gudboonaatay oo runtii dee sawirradooda iyo muuqaalkooda oo maalmahan oo dhan meediyaha laga arkayey iyo fatahaado kale oo ka dhacay bardaale magaalada bardaale oo daadad roob ah ayaguna ay dadkaasi ku habsadeen oo aragteen magaaladii oo dhex jiirta biyihii iyo meelo kaleoo gobollada dalka ka mid aho jubbooyinku ay ku jiraan marka arrintaas in madashu ay ka saaran tahay mas-uuliyad gaar ah oo ay ka gudato dadkaas walaalaheena oo soomaaliyeed oo musiibo ayaga bannaanka uga timid oo ka awood weyn ay ku habsatay in gurmadkooda laga qayb galo ayay mas-uuliyad gaara iska saartay madashu maalmihii lasoo dhaafay ilaa iyo markii halkan looga dhawaaqayay madaxda madasha ilaa iyo maanta waxay ku mashquulsanaayeen sidii lagu gurman lahaa dadka soomaaliyeed oo runtii meeshaas ku dhibaataysan waxayna maalmihii koobnaa oo shan tahayo lasoo dhaafay jimcadii laga soo bilaabo ilaa iyo maantay oo aan joogno waxay lagu mashquulsanaayeen madaxda madashu ay ku mashquulsanaayeen iyo xisbiyaduba inay tabarrucaad u aruuriyaan in dad muxsiniinah oo samafallayaalah oo soomaaliyeed ay wacaan inay maaragtay afariyaaaasac shaqaah ay soo qabtaan shan maalmood waxaa lagu soo xasiliyey waxa aad arki doontiin oo guddoomiyaha madashu uu sheegi doono oo lacaga oo la rabo in ay ahayd maantay in safar qorshaysnaa oo magaalada beledweyne in lagu tago birrina safar kale in bardaala lagu tago ayaa qorshaysnayd oo madashu u qorshaysnayd laakiin nasiib darro runtii arrin aan awooddeedu bannaankeenna ay tahay out of controlkeenna ayaa dhacday oo ah in roobab ay garoommadii lagu degi lahaa ay diyaaradihii ka cudur daarteen inay meeshaas tagaan taasna ay keentay dib u dhac ku yimaada safarkii madaxdu ay halkaa ku tegi lahayd oo wafdi ka kooban konton xubnood oo madasha ka tirsan ayaa saakay ahayd ayay ahayd inay baxaan oo beledweyne ku wajahnaa birrina intaas in la eg baa ku wajahnayd xagga marka arrimahaas iyo tabarrucaadkii la soo aruurshay iyo kulli guddiyo loo sameeyey intaba ayaan maanta rabnaa halkan inaan ka sheegno waxaa madashu ay magacowday oo guddoomiyaha madashu saxiixay laba guddi oo fatahaadahaas gargaarkaas uga wakiil noqda madasha xisbiyada qaran waxayna yihiin guddiyada oo ugu horeeya guddiga hiiraan beledweyne ee dowlad goboleedka hirshabeelle loo magacaabay xubno guddi ka kooban koob iyo toban xubnood oo ay ugu horeeyaan xildhibaan aamino maxamed cabdi oo nala joogta halkan waa tanaa ayaa guddoomiye ka ah xildhibaan yuusuf xuseen axmed waa guddoomiye ku-xigeen wuxuu jiraa hiiraan buu jiraa beledweynuu jiraa xildhibaan cabdirasaaq axmed muxamed waa kana cabdirasaaq dheere waa guddoomiye ku-xigeen xildhibaan khaliif cabdi cumar waa xubin xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beene beene waa xubin waa ujeediin mudane abshir axmed cabdulle waa xubin mudane cabdinaasir moxamed shirwac waa xubin mudane maxamed ibraahim cabdulle waa xubin mudane cigaal cabdulle cilmi waa xubin mudane muuse cabdi daahiye waa xubin mudane khadar axmed cabdulle waa xubinta u dambaysay oo koobiyo tobnaad oo guddiga fatahaadaha gurmadka fatahaadaha beledweyne koobiyo tobankaas xubnood oo xildhibaano ay ku jiraan shan xildhibaan oo golaha shacabka ah ayna hogaaminayaan ugana wakiil yihiin madasha gurmadka fatahaadaha beledweyne iyo gargaarka dadka waan rajaynaynaa maalmaha soo socda ayagoo halkaas hawl uga jira inaad arki doontiin xubnaha kale ee loo magacaabay fatahaadda bardaale gurmadka fatahaadda bardaale waa toddoba xubnood oo uu hogaaminayo guddoomiyaina u yahay xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe waa kan xildhibaan golaha shacabka guddoomiyihii hore ee golaha shacabka golaha baarlamaanka soomaaliya waxaa ku xiga moxamed nuur madoobe nuunow waa guddoomiye ku-xigeen isaguna wasiir busood westi ka soo noqday waxaa ku xiga senator ilyaas cali xasan waa joogaa waa guddoomiye ku-xigeen isna waa senator golaha aqalka sare ka tirsan waxaa ku jira xubinta afraad waa xildhibaan aamine xasan cali waa xubin xubinta shanaad waa xildhibaan yacquub maxamed cali waa xubin xubinta lixaad waa xildhibaan cabduqaadir shariif xasan waa xubin xubinta toddobaad oo ugu dambaysa waa mudane cali cabdi muxamed oo ah isna xumin halkaasna waxaa ku jira shan xildhibaan oo senator aqalka sare uu ku jiro iyo afarta kale oo golaha shacabka ah iyo laba xubnoodoo mas-uuliyiin ka soo noqday iyaguna south west ayaguna waxay madasha wakiil uga noqon doonaan toddobadaas xubnood insha allahu gurmadka fatahaadda bardaale oan rajaynayno in qadarka lacagta madashu ay soo aruurisayna waxaan siin doonaa guddoomiyaha iyo iyo maaragtay xubnaha kale waxaan hadda rabaa inaan kusoo dhoweeyo madaxweynihii hore
xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed iyo axmed macali fiiq oo ka mid a golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayay ku haas ahaayeen oo gurmad deeq ah ugu talagalay dadka ku dhibaataysan ee fatahaadaha iyo daadka ka jira qeybo ka mid a koonfurta soomaaliya kulan wanaagsan ayaan idin leenahay xulsha wre sida dhegeystaan saaraadiyaha xadadan oo nagala socotaan galmudug ayaa markaan dib ugu soo laabanaya waxaana aadayaa deegaanaha hoosta magaalada gurcel ee gobolkan galgaduud baraha bulshada iyo qaar ka mid a warbaahinta soomaaliyeed ayaa maanta waxay shaaciyeen in deegaanaha hoosta magaalada gurcel ee gobolkan galgaduud ay soo buuxu dhaafeen xubno ka tirsan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab maalin uun kadib markii ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay la wareegeen amniga magaalada gurcel iyo magaalada matabaan oo ka tirsan maamulka galmudug xubnaha dagaalamayaasha al-shabaab ayaa xalay waxaa lagu arkayay sida dadka deegaanka ay sheegeen deegaanada warar dhuumale iyo dhagaxyaale ee dulaadka ah magaalada gurcel tani ayaa timin kadib markii deegaankaasi ay baneeyeen xooga elsunna oo hay jireen amniga deegaankaasi looga shakasiyahay in al-shabaab ay soo galeen maamulka magaalada gurcel waxay beeniyeen in al-shabaab haba yaraatay cagasoodhina deegaankaasi lagu sheegay in al-shabaab maanta ay yimaadeen gudoomiyaha magaalada gurcel ee gobolka galgaduud cabdulaahi maxamed barre oo caawa qadka telefoonka igu warramay ayaa ii sheegay inaysan jirin wax shabaab ah oo deegaankaasi imaaday radio ayaga maantatiin degmada gurceel runtii xaaladeeda amnigu boqol kiiba boqol waahe wax in baa leekaas barbaleen oo ka jirana ma lahan waa sidii ay ahaan jirtay jawigeedu aad u degan yahay waa gartay waxaa leeyahay deegaan hoos yimaada gurceel waxaa ku sugan islamarkaasna soo gaaray soona buuxo dhaafiyey xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab walaalow arrintaas wax ka jira ma lahan wax annaga aan maqalabina ma ahan deegaanada burceel hoos yimaada deegaanada la sheegaayo ama maxay ahayto faraha bulshada dadku ay soo qorayaan wax ka jira ma lahan deegaanadaas annagaa tagnay annagaa ka qabna wax inba haleekaasi ka jirana ma lahan waa gartay meelaha shabaabka i yimaadeen oo leeyahay way yimaadeen oo aad ku maqasheen adinku waa meel ma maya wax yimid inba haleekaasi deegaanada la sheegaayo wax nimankaas oo yimid ma lahan deegaanadu jawi degan waaye ciidamada dawladdaa taga wax ka jirana ma lahan mar walbana waan tagnaa waa deegaano runtii mar walba aan amnigooda iyo dhaqdhaqaaqooda la socono wa waa gartay magaalooyinkan leeyahay shabaab baa soo buux dhaafiyey intay u jiraan gurceel walaalow deegaanadaasi ilaa sideetan iyo sagaashan waa deegaanada ay baraha bulshada ku qorayaan ilaa boqol kilomitr laakiin wax ka jira maba lahanba nimankaasi meel ay joogaan iyo midna ma lahan waayahana sheekadoodaba ma aanaan maqlin laakiin dad oo raba inay deegaanada qalqaliyaan ummadda soomaaliyeedna been u sheegaan kana adeegta een waxa laala waxay rabaan waayo dadka waxaa sheegaya waa gar deegaanadan leeya shabaab baa yimid oo adinku aad leedihiin ma isa imaan yaa ka taliya ma ciidamada dawladda jooga ma meel la iska faariqo cid kastii ee markay rabtaa tagtaba yaa ku sugan deegaanadan dee waa dareensan tahay oo een, deegaanada dhan ciidamada dawladda ayaa mas-uul ka ah oo jooga een, marka een, ciidamada dawladda meel kastay joogaan gobolka galgaduud meel kastoo kamid ayay joogaan marka dhinacyadana hadda wax een, in baa la ekaatee ka jira ma lahan degmada gurceelna waxay runtii ay kamid tahay degmooyinka ugu amniga badan een, gobolada soomaaliya ama gaar ahaan een, galmudug ama galgaduudba degmooyinka een, ugu amniga badan ayay gurcaal kamid tahay marka wax ka jira ma lahan waa gartay ciidamada amniga ee dowladda federaalka gaar ahaan kuwa xooga dalka iyo kuwa nabad sugidda howlgalla ay ka sameeyeen deegaana u dhowdhow ee gurceel ee si gaara deegaana leeyahay al-shabaab soo buux dhaafiyey marka hadduusan shabaab soo gelin deegaanadaasi howlgalkan ciidamada ay ka wadaan deegaanadaas maxay tahay maya dee wax adiga kolleyba qofkii rabtaa inay wax iska sheegto waxba waan iska sheegaysaa laakiin een, wax in baa la ekaatee annaga al-shabaab oon aragna ma jiraan ama aan maqalnay waa garta howlgalladan ciidamada ay ka sameeyeen marka deegaanadaasi ee lagu sheegay in al-shabaab ay soo galeen maxay ahaayeen dee ciidamada mar walba waajibkooda gudanayaan meel kasta way tegayaan een, amniga dhan oo deegaanka inay mar walba xogtiisa la socdaan ayay diyaar u yihiin waad dareemi kartaa een, al-shabaab keliyana ma ahan dadka een, wax laga waardiyeynaayo een, sawira la waardiyeyna wax walbaa la waardiyeyna ciidamadu marka meel walba inay maraan een, way ku qasban yihiinoo een, dhaqdhaqaaq kasta oo deegaanka ka jira inay la socdaan waa garta waxay ii sheegteen in shabaab ay soo gelin deegaana leeyahay al-shabaab baa soo galeen marka tuhun miyaa jira ka qabtaan in al-shabaab ay iman karaan deegaanadaasi dee ciidamada xuduudda oo militariga wixii barnaamijyahaasi wax waa ka weydiin kartay laakiin annaga wax aan ka ognaayo in baa la ekaatee gurceelna waaxigiisa midara ka jirta ma jirto ama ay soo galeen niman karas waa garta maamulka degmada gurceel baa tahay deegaan ahaanna adig ku hoos yimaada marka sababta aad xoog badan ugu hayn weyda deegaanada adig ku hoos yimaada maxay tahay dee xogtii aan ka hayo waaba kuu sheegay xog kama hayo maba ku dhihin be annaga xog baan ka haynaa deegaankaas wax walbaan ka warqabnaa habeen walbaan ka warqabnaa dhaqdhaqaaqiisa iyo amnigiisa iyo xaaladiisa mar walbaan la soconaaba waa garta tuhun miyaa jira marka ka qabtaan in al-shabaab ay iman karaan deegaanadaas marka walaalow su-aashaas waxaan umalaynaa inaysan meesha ku jirin annaga wax nimankaas in baa la ekaatee deegaankaas oo cabsiya oo looga qabo ama shakiyaysa ma jiraan meesha ugu sokeeya ee gudoomiye ee al-shabaab ay ku sugan yihiin oo la isdhihi karo way ka soo tegi karaan oo deegaanaas u dhowaa meel ma taas ciidamada sirdoonka inaad weydiisaa ay ku wanaagsanaa ladiyo dadka arrimahaas ka shaqeeyo xaal- een, saraakiisha ciidamada gudoomiyaha magaalada gurceel ee galmudug ayaa kaasaha oo sheegay inaysan jirin waxaa u yaraatay wax al-shabaab oo soo gala qeybo kamida deegaanada galmudug xulasho wareysyada dhegeysanaysaan raadiyaha xadadana waad nagala socotaan saaxiibayaal xanaadiya muqdisho ayaa markaan dib ugu laabanayaa golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta kulan waxay ku yeesheen xarunta aqalka sare kulankii koob tobnaad fadhigiisii lixaad ayuu shir gudoominayay gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ujeedada kulankaas ayaa arrinta koowaad ee sharciyeedka wax ka bedelka xeerka iibka qandaraaska qaranka iyo arrinta koowaad ee handasharciyeedka fardooyinka uu horgeeyey wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaali beele handasharciyeedkan oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda ayaa waxaa aqrinta koowaad marsiiyey wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya wuxuuna maanta golaha aqalka sare ee soomaaliya ka codsaday in si dadaga ay ku meelmariyaan sharcigaani waanaan idinka mahad celinaynaa inaad eh, si deg dega ah u soo geliseen ajendaha idakoo xusaya muhiimadda ay leeyihiin eh, labadan sharci Eh, ka u horeeya waxaa weeye sharciga iibka qaranka oo eh, documentkiisii layga qaybiyey iibka qaranka eh, mar hore ayaa eh, la, la diyaariyey haddaan eh, nuxurkiisa idiin sheego waana la saxeexo madaxweynihii hore xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh baa saxeexay eh, laba kun iyo lix iyo tobankii markii la damcay in la dhaqan geliyo ayaa waxaa ka soo baxay goldaloolooyin baa ka soo baxay iyo qodobo la damcay ee shaqayn kari waaye baa ka soo baxay Ee, sidaa daraaddeed ee, waxaa ay taladu noqotay in dib loogu noqdo dib baa loogu noqday waxyaalaa laga bedelay Ee, waxaana runtii ee, ee, la- la- lala simay shuruucda casriga adduunka ayaa lala simay eh, sharciga eh, iibka qaranka Eh, sharcigani wuxuu jideynayaa waxa weeye habka iibka qaranka loo maro ina inay tahay hab daah furan oo la- la- la- la xisaabin karo yaa dib loogu noqon karo la xisaabin karo eh, hab furan oo la jaan qaadaya eh, shuruucda adduunka ayuu iyuu runtii noqday waxaa gacan weyn naga siiyey adduunyada dadka waxaa u- u heelan oo eh, bangiga adduunka mid yahay f t c da qolada la yidhahdo nala shaqaysa ka mid tahay i m f ka laftooda ay ka mid yihiin maadaama inaga eh, xooggeenna arrimahaasi uu yar yahay capacity building waxaan ka helay markaa qulooyinkaasan ka helay Eh, technically markii la wadayna cid walba waa laga soo qaybgeliyey Eh, technically markii la waday waa laga soo qaybgeliyey sidaa daraaddeed ba markaasuu noqodkii dambe eh, loo dhammaystiray eh, golaha shacabka loo geeyey golaha shacabkuna iminka ay soo gudbiyeen sidaa daraaddeed idinka ayaan idin soo bandhigaynaa sh- sh- qodobo yaroo kooban weeye Eh, sharciga laydin qaybiyey guddoomiyey eh, wuxuu tusayaa qodobku wuxuu ahaa iyo waxaa lagu bedelay wuxuu ahaa iyo waxaa lagu bedelay marka taas taybilkaasi ayaa si fiican eh, u qeexaya Eh, waxaan filaynaa insha allah inaad eh, guddidu eh, ay ka shaqayn doonto annaguna waa la shaqaynaynaa Eh, eh, ilaahay idinkiina si deg dega ayaad u samayn doontaan sidii kuwii horeba laydinka bartay waxaan doonayaa inaan tilmaamo sharcigani eh, of course waxaa loo samaynayaa waa dad dad dowladdeenu in hana qaado iyo dadkeenu in hana qaado oo aan adduunka la la falgalno oo eh, international organizationska ama eh, hay-adaha adduunyada ka imanaya doonaya maalgelis inay nagu sameeyaan maalgashi nagu sameeyaan eh, in ay garan karaan sidaa wuxuu eh, u- iibka qaranka aanu- aanu maamulo ay garan karaan marka basically waxaan u samaynaya waa waa dalkeenaanu samaynayna Eh, iyada oo markaa importancekeeda la hirgelinayo ama la la xusayo eh, ayaa beesha caalamkuna ay nagu tidhi arrintani waa muhiim weeye geedi socodka deyn cafiskana muhiim bay u tahay marka one waa arrin waddankeenu u baahan yahay waddan waliba u baahan yahay doonaya inuu hore u maro Eh, talabaadna waxa weeyaan iyaguna way way xuseen i m f ta iyo world bankuba labaduba eh, waxay yidhaahdeen waxa weeye arrin laydinka baahaya inaad samaysaan si arrinta diin cafiska aad uga gudubtaan marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin taa intaasaan ka odhanayaa haddaan ka kala raacinaya haddaan kusoo noqonayo waa ma ma raaciyaa ka kale qodobka kale labaad miyaan raaciyaa ee ah, muxuu ahaa cashuuraha fur- furdooyinka cashuuraha furdooyinka now eh, furdooyinka isaguna waa waa ku celis weeye Eh, markii hore wata shuruucdani waxa weeyaan la bedelayaa shuruuc aada u gaboodayo hore ayay ahaayeen oo lixdanadii la qoray waxay ku qoraayeen af talyaani iyo af ingiriisi markaa horta nuxurka ugu horeeya waxa weeye in af soomaali laga dhigo dadkeenu ay ka haqabeelaan akhriskiisa iyo fahamkiisa ayaa koowa talabaad kan iyo waxaa isku jiray markii hore iyo dakhligiiaad maalintii nabad ansixiseen waa la kala furay waa la kala guray mid waliba halku ku haboon yahay baa la geeyey kan furdadaha ayaa ayaa lagu soo reebay Eh, marka isaguna wuxuu la jaan qaadayaa eh, wuxuu la jaan qaadayaa eh, arrimaha da- cusub buu la jaan qaadayaa classificationka cusub buu la jaan qaadaya adduunyada waxaa weeye magacaynta iyo kala furfuridda alaabta la soo dejinayo magacyada ay adduunka ku leeyihiin yaa 2017 eh, code classification la yidhaahdo ayuu isaguna la jaan qaadayaa Eh, wax walba dekedeena yimaado magaca loo yaqaana in magaca adduunyadoo kale adduunyadoo dhan ay fahmayso u noqdo ayaa loogu talagalay Eh, isagana eh, waxaa markaa labadii baa la kala saaro kana iyo furdadaha ayaa ayaa lasoo reebay Eh, waxaa markaa loogu talagalay isaguna afka lagu qornaa in afka soomaaliga lagu qoro sidaa sheegay Eh, wuxuu markaa qeexayaa isaguna furdadaha sida sida loo maamulo ayuu ayuu- ayuu qeexayaa waa lasoo lafagurayoo eh, waxaa loo keenay shacabka golaha shacabka loo keenay markii u horreysay ayaguna way soo ansixiyeen Eh, markaa iminka idinka ayaan idin keenay idinkoo aada u mahadsan waxaa markaa meesha ku jira waxa weeyaan inay idinkuna ansixisaan dabeetana aan madaxweyneha u geyno uu ku soo saaro eh, the official eh, classificationka gaaseetka ku soo saaro dabeetana hirgelintiisii eh, la sameeyo guidelines waxba ku- ku xigi doona haddii alla idhaahdo asaguna markaa furdadaheena iyo maamulkooda ayuu ku shaqo yeelanayaa isagoo ayaad iskugu xidhnaan doonaan maamulka dakhliga iyo iyo b f m-ka labadaba ay ansixiseen ayuu ayuu ayuu ku xidhnaan doonaa wuxuu kani ku jiraa markaa kuwa aan filayo hadhow inaa u qaadan doontaan garoowe eh, ayuu ayuu ku jiraa aad iyo aad baad mahadsantihi waxsalaad haysaan ayuu bihabi
wasiirka wasaarta maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducale beel ayuu kaas ahaa oo golaha codkasida baarlamaanka federaalk soomaaliya ka codsanaya meel mariyaan sharciga fardooyinka wasaaradiisa hargeysay golaha codkasida baarlamaanka federaalk soomaaliya xulasho wareysada ayaa dhegeysanhaysaan raadiyaha haddana waad nagala socotaan puntland gaar ahaan magaalada garowe xarunta maamulkaasi ayaa markaa naadiyaa madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi axmed kiraash ayaa maanta magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee puntland waxa uu ka daafuray madasha maamul baahinta puntland taas oo ujeedadiisu ay tahay dardoodgelinta siyaasadda maamul baahinta puntland ee sida loo dhammaystiri lahaa loona asaasi lahaa macadka tobabarka shaqaalaha dowladda hoose ee puntland furitaanka shirkaasi waxaa madax ku-xeenka puntland ku helinayay mas-uuliyiinta wasaarad ka shaqeeya mashruuca horumarinta degmooyinka puntland agaasimayaasha guud ee wasaaradda puntland qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan puntland madaxweyne ku-xeenka puntland axmed cilmi axmed karaash oo furitaanka shirkaasi ka hadlay ayaa sheegay in mashruuca horumarinta degmooyinka puntland uu yahay mas-uuliyad wadare la wadaago islamarkaasna muddada uu shaqaynayay faa'iidooyin badan laga dhaxlay baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirkan qaadaha iyo qiimaha leh oo runtii lagaga hadlayo waxyaabo masiiriya oo runtii muddo la soo waday iyo kuwo cusub oo hadda aynu hirgelinnaba sida wasiirku sheegay waxaa shirkani maanta inoogu uu ku saabsan yahay mawduucyadaa laydiin sheegay oo ama sekretariatku idiin sheegeen ama wasiirku sheegay waxaana loo baahan yahay maanta inaynu si mugle uga doodno mashruucan g b l g iyo wixii hoos yimaada waa mas-uuliyad wadeerad la wadaago waxa ugu muhiimsan oo uu muddo soo socday maamul daadijinta g b l g mashruuca kana waan u malaynayo afar iyo tobankii twenty fourteenkii in maxay tahay la bilaabay ilaa intaanu soo socday aanna qabo in laga gaadhay waxyaaba maxay tahay laga laga faa'iiday waxyaabo badan haddana meel fiican noo maraya waxaa kaloo sidii aynu marka u sii wadi lahayn oo meelihii looga baahnaa waxyaabihii looga baahnaa aynu u gaadhsiin lahayn baynu buu shirkana ku saabsan yahay waxaa kaloo inagu soo kordhay maxadka oo inagu cusub baan u malaynayaa dowladaha hoose shaqaalaha dowladaha hoose yes waa dowladaha hoose wasaaradda arrimaha guduhu mashruucan sidiisaba liid bay ka tahay laakiin xafiiska kan aan joogo ayay hoos timaadaa go-aanka ugu dambeeya isagaa iska leh waxaa wadaaga intan wadaagta oo dhan baa wadaagta waxaan rajaynayaa maanta waxaan maqlayay mashruucan hadal baa ku jira maxadkan dowladaha hoose xoogaa yaa xagee yaa maamulaya sidee loo maamulaya yaa go-aan ka gaadhaya yaa maxay tahay waxaynu maanta go-aan ka gaadhaynaa innagoo u wada dhan sidii aynu u dardargelin lahayn ama u bilaabi lahayn waayo hadda muddo ayaynu discushankiisana wadnay waxaa loo baahan yahay inaynu uu howl galo aynu howlgelinoo go-aan ka gaadhno oo sida ugu fiican uu ku waa la qabaa inaan wax laga dayn sida wasiirku sheegayo oo n g sidii n g o-yada aynaan u fakerin sidii uu hergeli lahaa mashruuc walba aan kan qura ahayn mashruuc walba oo inaga dhexeeya sidii u hergeli lahaa tala wadaagna u noqon lahaa ra'yi wadaagna u noqon lahaa in allaale inta ku shaqalahayna ay ma jecli mana qabo in cidi maroorsato ama gaar isu siiso yes cid baa lagu ogyaho mas-uul liid ka noqonaysa laakiin inta kale contributionka waa inay ku darsato oo taladeeda ku lahaato waxaan rajaynayaa waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa qolada soo abaabushay oo soo fududaysay oo aan wakhtiga inagu dheerayn iyo hadal badan oo anigo wasiirka haatan ku soo koobay furitaankii aad baad u mahadsantihiin waa inoo furan yahay shirkeenni waa inoo furan yahay waxaan rajaynayaa inaynu ka gaadhno go'aamo midho dhala oo laysla waafaqsan yahay doodahana waa joogaynaa haddii alla yidhi markhaatina waa ka noqonaynaa waana kala maxay tahay kala asaan garayn doonaa haddii aan idhi iyo meesha ku inteeto intaba waa inla ogaan doonaa axmed celmi axmed kiraash oo ah madaxna ku-xigeenka puntland iyo kaasaha oo maanta magaalada garow ee xarunta gobolka nugaal ee puntland ka daafuray shirka maamul baahinta puntland oo laga furay magaalada garow ee xarunta gobolka nugaal ee puntland intaan ka bixin wararka puntland waxaa maanta shajiraad garowa ku qabtay guddiga xaqulsanka puntland waxayna ka hadlaan tacdiyada iyo dhibaatada qayb ka dhacda deegaana qayba ka mid ah deegaanada maamulka puntland waxay sheegeen in puntland lagula xisaabtami doono ciidamada dhibaatada ka geysiina qaybo ka mid a deegaanada puntland waxayna sidoo kale puntland iyo dowladda federaalka iyo hay-adaha ka shaqaa qusaanka ka dalbadan in wax laga qabto dhibaatada ka dhacda qaybo ka mid a deegaanada puntland haba usii daraatee falal kufsi ah oo maalmin lasoo dhaafay kusoo badinay qaybo ka mid a deeganada puntland gaar ahaan magaalada gaalkacyo iyo qaybo ka mid a magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland waxay wacyigelin la xidhiidha tacdiyada ka dhanka ah haweenka iyo joojinta gudniinka fircooniga ah ka qabteen dhammaan gobollada puntland waxay caawiyeen saddex iyo soddon dhibane oo loo geystay kufsi iyo tacdiyo kale wasaaraddu waxay samaysay wacyigelin ballaadhan oo la xidhiidha sidii ay gabdhuhu kaalin mugle uga ugu geli lahaayeen golayaasha deegaanada ee degmooyinka arrintaasi waxay keentay in matalaadda gabdhuhu boqolkiiba afar iyo labaatan yihiin iyadoo lagu guulaystay in laba degmo oo ka mid a puntland loo doorto guddoomiye ku-xigeen haween waxaa gabdhaha ka mid ah golayaasha deegaanka degmooyinka garowga boosaaso eyl qardho waxaa la siiyey tababaro ku aadan arrimaha maamulka hogaaminta iyadoo loo iyadoo loogu leeyahay xoojinta wada shaqaynta iyo isku xirnaanta gabdhaha golayaasha deegaanka sidii sidii baahiyaha haweenka ay uga mid noqon lahaayeen qorshayaasha horumarineed ee degmooyinka waxaa tababaro xirfad xirfadeed iyo waxbarasho aasaasi ah loo xidiyey ilaa boqol iyo afar carruur ah oo da'dooda u dhaxayso afariyo toban jir ilaa siddeed iyo toban jir kuwaasoo haystay dhibaatooyin ay haysatay dhibaatooyin waxbarasho iyo daryeer la'aan waxaa wasaaraddu u sahashay in shan boqol iyo shan carruuroo agoon ah la ciidsiiyo waxaa la dahfuray lix xarumood oo daryeel lagu siin doono carruurta waalidkood oo socotada ah xarumahaas waxaa laga heli doonaa daryeel jiif leh caafimaad iyo meelo ay ku ciyaaraan waxaa xafiis cusub laga hirgeliyey degmada jiriima waxaana qorshaysan hirgelinta saddex kale waxaana wax badan waxaa waxayna wax badan ka tari doonaan wax ka tabashada baahiyaha haweenka iyo carruurta waxaa wasaaraddu diyaarisay qorshe lagu fulinayo hagaha haweenka dowladaha hoose kaasoo lagu soo bandhigay baahiyaha ay qabaan ee gobollada shaqada caqabadaha soo waajaha sidii looga bixi lahaa waxqabadka xafiiska xeraalinta mudane guddoomiye puntland marwe waxaa xafiisku kormeer ku tegey aan cidi ka caawin gobolka bari karkaar degmooyin nugaal ka tirsan gobolka mudug lambar labo waxaa tababar aqoontooda kor loogu qaadaya la siiyey xeraaliyayaal weriyayaal dambibaadhayaal ka kala socda gobollada puntland qaarkood waxaa xamar looga qayb galay shir guud looga hadlay arrinsanayay maxad loogu talagalay lagu tababaro garsoo garsoorka dalka xafiisku waxaa ka xafiisku waxa uu ka qayb galay shir loogu qabtay baydhabo laguna arrinsanayay shuruucda ay ku shaqeeyaan xeraaliyaada dalka siiba warqadda eedda xeeraalinta iyo warqadda dhaawac muujinta oo la doonayo in qaab caalami ah loo qaabeeyo sidoo kalena waxaa halkaasi lagu dhisay urur ay ku midaysan yihiin xeeraaliyaasha dalka waxaa xafiiska waxaa xafiisku waxa uu xafiisku maxkamadda horteeda soo oogay kiisas badan oo culculus sida kiiskii caaisho eliyaas allahu naxariisto iyo kuwo kale oo badan oo isugu jira kufsi dil dhac dhaawac boob hanti tuugo daroogo dagaal safayn ah khiyaano isku day dil dhaqan xumo boob hanti dhul tacaddi dumar nabadgelyo xumo hanjabaad iyo wixii la mida lix xafiisku waxa uu korbeer joogto ah ku sameeyaa dhammaan xarumaha wax lagu xidho ee gobolka bari karkaar nugaal mudug marka laga reebo xarunta b s fta oo iyadu si cad u diiday in la kormeero toddoba waxaa xeeraaliyaasha gobolka loo daabacay buugta sharciga dhammaantood waxaa xafiiska xeeraali xeeraalintu lagu soo kordhiyey nidaamka database online oo ah tan lagu kaydiyo xogta faldembiyeedyada tacaddiga jinsiga ee dalka ka dhaca sagaal xafiisku waxa uu daabacay ilaa shan boqol oo buug oo xeerka kufsiga oo ay ku qaybiyeen ay u qaybiyeen xeraalinta gobollada maxkamadaha saldhigyada booliska intay ka gaartay waxaa magaalooyinka kale ee ah qardho gaalkacyo iyo boosaaso ka fureen xafiisyo qaabilsan kiisaska kufsiga oo qalabaysan caqabadaha hortaagan socodsiinta howlaha xafiiska xeraaliyaha guud xeraalinta guud dayacaad xooggan oo xagga amniga ah kana jirta xarumaha garsoorka qaybii ugu dambeeye barnaamijka in soo gaarno aad ku soo dhawaataan kalamaan
warnamiyow reer kalamaan geedda soomaalileeraw kor i hoose kasta walan la hadali waan had wal aflagaadey wal isbeddel oo unatahayna ma jarta horaa abwaansuunkub allahow naxariistee wuxuu yidhi duul baa shiikh habaaro laydin doori buu yidhi iyana way ka diireen ducana waabay noqotaa war allah u naxariistee abwaan carays ciise kaabshane wuxuu yidhi soomaalahay dhagala aytaan meel dhowr dhowrinay dhusuqa uunku iska dhaqay midii lagu dhaafayey intaa dhiillaan gelshiya dhawaaq baan ugu hayaa balaayaan dhagalahayn iyo dhagax yaan la hadli karu yidhi allahu naxariistay xuseenoo faarax dubbad wuxuu yidhi surma seegta badanay seedaha isgooyay saxariir kufaanay turma seegta badanay sirma qabow diiday cadowgeeda siiyay soomaali dhoylay hore miyaan u soconnaa mise saba xumaantiyo silicad ku noolaan aryaadaha allah u naxariistay cabdulaahi suldaanti macadaba wuxuu yidhi dadkan la hadlayaa baan lahayn duxiya iimaane bal inay dalfoof tahay caqliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday degeshanaysaah war adinku afgaanadii dhintay warkoodaadba ka hadlaysaane kuwa nool baa soomaalida xitaa wax ku kari waaye marka waxaa la yidhi cayn kastaba ninkii ula hadlayoo caayay baan ahaye canaan iyo tusaale iyo intaan tala cudoon siiyey cilmi kama dhigtaanin dadkaan u cabbiraadshaye caasimad dadkeedii sidaan ugu ciyaarayo cadowgeedu suu yeelayaa ciil allaa baday war waxaa la yidhi dad yow dibida qaar caabudaan dhinaha daaqaysa oo diin ku kala durugsan baa dani midaysaae soomaalida maxaa u diiday waa yaabnae war abwaansandheera mayba erey sideen wax idiin dhahnaa haddaan hadal idin le'ayn maxaa dhimanood sugtaan dharbaaxa mayaad rabtaa anna waxaa hore loo dhahay oon idin dhihi lahay maxaa kuu dhimanoo lagu dhahaa war waa dhammaade lagu dhahaa war waa dhammaade lagu dhahaa war waa dhammaade lagu dhahaa war waa dhammaade war soomaalidu dhihidna ma maqasho dhifashana lagama daayo dhegana ma leh mana la dhaafi karo maalin kasta in la isbaraarujiyo waa ku khasbanna arooda cirna ma rabi dhulna ma rabi aqlima noqonaysaa markaas aryaada soomaalidu waxay la mid tahay ninkii la yidhi allaha ku jinneeyo ee yidhi jinnadu waa qabow anna roomatiisiman qabaahe ha ii dhoweey aasaa la yidhi cadaabtana asuu yidhi iyaduna waa kulayle ha ii dhoweyn intaa lagu geeyaahe aa la yidhi asuu yidhi lamada gaawgoora warwarkaa naga dhex gelinina dhegaysta waryaada waayahan saxaafadii iyo ciidankii waxbaa kala haysta kala qabtaay kala qabtaay kala qabtaay kala qabtaay war laba kala qaba kare warka naga sug ayaantaan ciidamo boolisa oo aan wariye arki karin nin iyo kaamaro ayaa soo baxaa layidhi ma tuugo isbaara u taalla ayaga kaamarada ka carari jiray ma booliska sida gaarka uu tababaranara dagaalanka saxaafadda war qaarna bajaajyada loo tababaray qaarna wariyaasha loo tababaray warwarkaan naga dhex gelinina shaloo u dambaysay waxay heleen wariyayaal aljasiire ka tirsan iyo royters haddii xabad waa kala daaleen in kastoon waxba ka dhiman kaamirooyinkii iyo qalabkii ay wax ku shaqaynayeenna waa ka qaateen markii la iswaraystana waxay ku maageen waa la garan waayey hadda akhirkii wariyayaashii oo la jucshay ayaa qalabkii oo jajaban la soo siiyey warwariyayaasha shalay waxaa ka mid ahaa jaamac nuur iyo faysal cumar oo horey jug uga soo daalay war haddii labadaasi jug ka daaleen ma cabdinaasir abuukar cumar siyaad iyo daahir maxamed akareem loo mariyey warwarka iga dhex gelaan waxaan la yaabanahay royters iyo faysal haba la tumo oo la garanye jaamac nuur aljaziiru u shaqeeyaayo horta soo qadar ma lahayn waa sayaabe goormay gadar iyo dowladdu iskhilaafeen hore hore waxaa loo yidhi yaxaas ciilkii loo qabaa weli u loogu dhuftaa war aanal mahmaadasaas ma idinku ku dheeloy kibirki kashiitilenkaba mayleeray kuuleelan banjiralan biraysade war ma inaa nooga dheelina ushii munaafiq loo wado mu'minay ku dhacdaa la yidhi markaa wariyayaasha aljasiire maya kuwa kalea munaafiqiina miyaa warkaagu warnimayoo hadda ka hor ayuu nin shabaab oo wiil yar food ka jaraya sakiintii madaxa uga saray wiilkiiyo madaxa ka dhigayaa amiirkiisii u dacwooday amiirkiibaa wuxuu ugu jawaabay arow magaaga madi lagaa jarin iska roor madigu hobalkiinkugoyn iskuroora eray war taliyaha asluubta hadda ka hor wuxuu yidhi kuwa ku haboo in la xidha waa wariyaasha cirka maxay ka soo dhexeen uu yidhi war dee horta weriya waa rufyaan rufyaanna in la xidha iyo in la tumo intaba waa isdaylaa annaguna haddaan nahay somalilan waaban iska soo mustaafirnaa waa saasoo horaa waxaa loo yidhi sacgeesa waaweyn looda geedahow ka bixiya isaguna ku maher gelo mugga somalilan hadday wariyayaasho soo masaafurisa odayaalo waaweyn inay soo raacsiisaan u malayha warwar ma haysiine maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaantan waa dhaarsanta hadda maantana shuuta wuxuu xukumay siddeed qofoodoo shabaaba midka ugu xukunka dheeraa xabsi daa'inuu ku xukumay intii badneedna shan iyo toban sanuu ku xukumay oo xabsigaa shan iyo tobanka sano ashuuta xaggees u wadaa waa unikii racfaanka qaadane aryaadhaha amba racfaan qaadha ambaha qaadanina waxaa la yidhi shabaab dil ma daayo shuutana xukunka ma deeyo war xukun yuusan ka dayne dil maa xukumo dilaa waa la dilaa wareeboontabantaaba wuxuu hore u yidhi nin wax dilay haddii aan la diilee la iska sii daayo wuxuu doono waa inuu dilaasaa la dili waaye war abwaanguuran hadda kahor wuxuu yidhi ruuxii samaan fala samaan waayi maayo samaantuu sameeyuu rabbi sama ku siiya war ilaa hadda shuuta waxa uu xukumay ciidan saxaafadda ku xadgudbay kuma jiraan war ilaa hadda shuuta wuxuu xukumaba saxaafadda kuma jirto war ciidanka booliiska qayb aan shuuta xukumi karnaa ku jirto oo nabadii nolol si toos u asar aryaadhaha faysal cumar mushtaag hadda ka hor wuxuu yidhi qardhooquman baan ka qaylinaya ma haddaan kala qaaba qowsayn war mayaa cabdimalo wuxuu yidhi hadda ka hor gaajada ka bax baan guntiga u xertaye ma haddaan galay geyrashkeedii warwar ma haysiine balcad webigii waa ku fatahaa la yidhi kaaga sii daran webigiiskama maaydine shabaabaa ku fatahayaa la yidhi waxayna rabaan baa la yidhi in jidka jawhar iyo balcad kala xirmo arooda waaba yaabe webiga marna isaga maa dadka ku fataha marna malugu fataha siina wax kastoo caasidnimaa nimankaas waa lagu ogaa waana laga filanayey laakiin marnaba webigu shabaab noqon maayo muga ma baddaa daacish naqaysaad ka wadaa warwar ma haysaane xaradheere waxaa la yidhi xalaa cirka looga soo dhacay marroobaa ka daay war biriq maraykan baa cirka uga soo dhacdee naga aamu onkadkiisa xala waa la yaabay hilaaca iyo onkadka qaqaqaqaqa xaafadihii waa goyo waaye aryaadhaha hadda ka hor intaan dagaaladan la baran aadad meel fafadhiya hoobiya ku soo dhacay igaar ka sheekayhayayaa wuxuu yidhi biriqaa nugu soo dhex dhacday aasaa maxamuud dhuxulow ku ruqruqay ou yidhi hadda biriqdi xarar dheere xala ku soo dhacday aasaa shabaab ku ruqruqay miya warwar ma haysaane shabaab godkooda biyo ugu galeen taliyaha ciidanka lugta cabdixamiid maxamed dirir waa iska lugaynaya baa la yidhi meel kastay u lugeeyaanna wuu ka daba lugaynaya baa la yidhi war liibaan madaxweyneba waa ka daba lugaynaya baa la yidhi war lugtaas ay lugaynayaan inay bu'aala ku tagaana la rabaa anuu dowladdanada arqaano ninkaa ka daba lugaynaya shabaabka ka soo laabo inay yidhaahdaan ka baqaya horaa igaar wuxuu u yidhi habarta ayaan kuu aqaani ruumbiyale kuma dhasho ma dowladda idinka aqli yar ninkii shabaab ka adkaadaa dalkan isagaa madaxweyne ka noqonaye ma wiil yar bay isku fasaxaysaa aryaadhaha hadda ka hor niyaab ayaa wuxuu yidhi ruux wax muuqda muslimka yaaqaan wax soo maadowna mowlehey wax muuqda muslimka yaaqaan wax soo maadowna mowlehey haye warna miyaw sheeko kale ka dhahwaalateena dadkii dhibaatada haytay daadadka ka fatahayn arrintiioba makasheekoyo haytaan geeka naftiya beledweyne roob u subanaka dhiyali leemay wareeka haytan war maanta guddiga ganacsadii culummada hal milyan oo lacagan haynaa bay yidhaahdeen ma baalweynaahe mase waa doolar war waa boqolkii badanaya naga dhegayso lacag kaloo badanna waan sugaynaa bay yidhaahdeen hadda soomaalidu way isu gurmanaysaaye allahw gargaara dadka dhiban waraadha malyan iyo malaayiinba waa la heli karaaye wixii hadda ka hor la urushay nimankii aan ka dignay oo musuq iyo maasuq ma ka nabad galeen oo ma gaareen dadkii u baahnaa war ilaa hata walaagii la aruuriye meela lilikyaliya dadkiina may siina waxaan ka baqayaa dadkii aan wax la siin in biyahaas ay guraan horta musuqyo maasuqadi maaya meeshi wax la dhigana koreey ka fiirsadaan eehow musuqya maasuuq meeshii loo dhigay weeli milicsadaan musuqya maasuuq meeshii loo dhigay weeli milicsadaan anigu waaba yaabaye musuq iyo maasuq ma la soo xiri waayey war musuq iyo maasuq madaxweynuhu hadda ka hor waa kii yidhi xabsi dheer ayay ku waarayaan war madaxweynuhu siyaasadda been maahan uu yidhi hadda ka hor war ma galmuduga madaxweyne loo magacaabay war ahlusunna weli intay joogtaha la yidhi war galmudug war kama haysaan anaa xog idinkaga haya madaxweynaheedii baarlamaankii dooran lahaa asaga baarlamaanka laftiisa ergadii soo xuli lahayd culimmadii dhaarin lahayd madaxdii caleemasaarka ka qaybgeli lahayd intaba diyaarad baa looga qaadayaa muqdisho war lafdi kale xildhibaanada doortay doorashada ka hora muqdisho la keeni bulshada inaan qasad iyo bareer been isugu sheegno badbaadana ku doonno iyo sidaa inaan barwaaqowno ma bannayn nin diintiyo ilaah soo ka baqi mayno war maya waxaa la yidhi abaar madaxeed daday aqiso oo man baan nahay aryaadaha waxaa kaloo hore loo yidhi fursaliid nimaan beesa qabin beled haddow joogo kama baahi beela ishow balac ku siiya
dowladnimadu geelnin leeyahay maahane dadkay ka dhacaysa war brofesor brusliid hadda ka hore nareebaa lagu xihay haddana madaxweyneyaashii hore ula kulmay war madaxweyne sheekh shariif beledweyne ma tegay war biyaa ka celiya naga tag war madaxweyne xafayaanta yaa arkay wuxuu ka jiraaya haddowsan dabaal aqaanin war alsayid axmed madow wasiiradii ma magacaabay war yaa maxaa kaa galay maadaa lagugu daray
maxsin godob oo hayda gashay
way mahadsanyihiin saaxiibada xubinta kalmaan intaan ka bixin wararkan kelina deegaanka duleedka magaalada laasocon ee xadna gobolka sool ayaa sheegaya halkaasi uu ka dhacay shil sababo khasaare isugu jiray mashigii dhaawac shilkaasi waxaa ku dambeeyey kadib markii gaari ay la socdeen shan ruux oo ku dhacay tog loo yaqaano baqabari oo ku yaala deegaanka duleedka magaalada laasacod ee galobka sanaag ee somalilan dadka deegaanka ayaa waxay warbaahinta u sheegeen hal ruux oo ku dhintay shilkaasi halka shan kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo saarnaa gaariga toggaasi ku dhacay waxaanu ka mid ahaa deegaankaasi lagu magacaabo ee docma isagoo kusii jiday magaalada laasacanood sidoo kale dadka deegaanka ayaa soo gaaray halka uu falkaasoo ka dhacay iyagoo gurmad uu sameeyey dadkii waxyeelada ka soo gaartay shilkaasi waxaana dadka dhaawacmay loo qaaday dhanka laascanood si halkaasi xaradda caafimaad loogu dabiibo maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday dad iskugu jira rag iyo dumar loo heystay ka mid ahashaha dagaalamayaasha al-shabaab axmed cabdiqaadir axmed xuseen nadiira farxaan maxamed fiidow cabdiraxmaan nuur maxamed jimcaale saafi ciise caweys arwaax yaasiin maxamed axmed abtidoon iyo cabdishakuur cali maxamed shakra iyo farxan aadan yuusuf weheliya iyo cabdiqaadir mire axmed faarax iyo xasan sheekh cabdulaahi abukar ayaa dhammaantood waxaa loo haystaa ka mid ahaanshaha dagaalamayaasha al-shabaab gaar ahaan qaybta u kala baxan amniyaadka oo ay u kala jeedaan kuwa dadka gaalmada ah ku dila ee sida gaarka uga howlgala magaalada caasimada ah ee muqdisho eedasanayaasha koowaad axmed cabdiqaadir axmed xuseen nadiira ayaa al-shabaab ku biiray sanadii labada kun iyo todobiyo tobankee meel ka mid ah shabeellaha hoose ayuu tobabarkii sana ugu horreeyey uu ku qaatay farxaan faarax maxamuud oo ahaa eedeysnaha labaad ayaa ahaa shaqsi al-shabaab u iibin jiray gawarada u adeegsadaan howlgaladooda argaxiso ee muqdisho ay ka geystaan cabdiraxmaan nuur maxamed ayaa ahaa madaxa wardoonka kooxdan wuxuuna ku biiray al-shabaab labada kun iyo sideed tobankii dhowr goobo ayuu sahan u ahaa oo siyaabo kala duwan bambooyinka ugu tuuri jiray waxaana maxkamadda ka hor sheegay inuu kal hore bariira u aada tobabar iyo isdiiwaangelinta kooxda eedaysanaha labaad ayuuna sheegay inuu ku tashkiiliyo kooxdaasi safiya iswax arwaax ayaa labada kun iyo sideed tobankii al-shabaab waxay ku biirtay waxayna ahayd u kala gudbiyaha hubka fudud oo ay al-shabaab ka howlgalaan waxayna sheegtay inay ugu yeertay ku bigista kooxda haweenadan ee darasta la ahayd oo ninkeeda ku geeriyooda qarax uu ku farsameynayay gurigeeda duruufo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen in laba nin oo ay kala tageen ay ku sheegtay in ugu biirtay kooxda al-shabaab xaafado badan oo xilafyada magaalada muqdisho ku yaala ayay u kala gudbin jirtay bastooladaha bambagacmeedka la tuuro qoryaha akifodha subanka iyo suumanka qaraxyada waxay sheegtay in saafi ay xirir ay la lahayd dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna ay u shaqayn jirtay barnaamijka intaas jacab ku dhiga waxaan kaga tegay haystaan tani kulan dambe saaxiibadana dhegaysanayow habeen wanaagsan fallaaraha la ganay buu ii yidhi reerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada bay ka soo idhi arrin nagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaro waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayu lama arkay faafi sheekadaha fadhiga dawadu waxaa layay fiidka ii yimi fallaadaha la ganay buu ii yidhi reerahay toban dhagahayga oo furan hurdada fay ka soo idhi arrinagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayu lama arkay faafi sheekadaha umurahan folka adag umurahan wadafada hadda si kala furfuro dabolka haddan ka faydo umurahan folka adag umurahan wadafada hadda si kala furfuro dabolka haddan ka faydo fidhanagu taagano anaga fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara fidhanagu taagano naga fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara maxaan fikir seexan waayay intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faarumaystay maxaan faalada ku daalay maxaan falanqeeyay howlo maxay talo iga firdhiiday maxay bura iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaadu igu faaftay maxaan isfaroo intayda faruurta intaan qaniinay falaad iyo ciil islaabay maxaan fikir seexan waayay intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faadhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyay howlo maxay talo iga fidhiiday maxay bura iila fuushay maxay sixatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadho intayda fadhuta intaan qaniinay falaad iyo iilisaaway fidhanagu taaganoo ileen fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha فتح دمرة فتح دمرة قد يقول فتح دمرة fidhanagu taagano ilin fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara haddana alifaahiyo rabba faxanu jire hawada aan ka faaliye tusiya foolanarkaayo fababay iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xariiq iyo falalxeeda saadaashu mafalxumo dhowaan falaga isbedeli haddana cali faahiyo rabba faxanoo tiri awada aan ka faali tusniyo qooranakayo rabban bari iiga muuqda barwaaqada hoolanaysa xareediyo falalaxeeda saadaashu mafoolxumo dhowaan falaga isbedeli farintan kula timay inaad fidisay ahayde haddaad la fadhiisanayso farintan kula timay inaad fidisay ahayde haddaad la fadhiisanayso